Haweenka dharka ku iibiya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa saameyn kala kulmay abaarta ka jirta dalka kadib markii ay yaraadeen dadkii wax ka iibsan jiray oo u badnaa xoolo dhaqato. Ganacsatadan haweenka ayaa nolosha qoysaskooda ka maareeya lacagaha ay ka helaan iibinta dharka. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa ka waramaya isbeddelka ku yimid habkii ay u ganacsan jireen.
marka waagii hore maasha allah wuu noo ahay sanooyinkan hoos u dhacaa nagu yimiday ganacsiga marka iisheeg dhibaatooyinkaasaa jiraan maan waxba dhibaato kale ma jirto waxaan iibiyaa shaatiyaasha ragga dharka ragga sulwaalada shaararka garamanka dharka haweenka kumbuleed wax ayna gedin ma leh walaahi wax badanaa u dhexeeyo abaarooyin siyaada ahaa jiraan dadka xoolaaleyda ah abaaraa lasoo gudboonaaday maantoo kale sabdiga markay xoolaha keensadaan lacagay gada jiraan xoolaha markay gataan anagana dharay naga iibsan jireen magaalada soo galay male wax dhar naga iibsaday male marka sidaas waa hoos u dhaca waxaa keenayo saddex beri markaa gado xamar u safri jiray jidka xamar waa fiicnaaye sagaal saac intaa ku dukan jiray haa ee, hal saac iyo nusna xamar weynaa ka quraaca jiray dharka ma fiicno habar ma fiicno dadka dhamaayo mugii wax la waayo abaar dhacday qof walba dharay gashay ninkii dayn kusoo qaadaya dhan walax kuwiisaan haastaba wixiina wax gedmoo haya ma leh dadkii baadiyo qaab- intii fiicnay hadda colaadaaba jirtay mugii suuqa fiicnaa baadiyey ay dadkaan u safraayeen